أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo ah barnaamij toddobaadla ah oo aan si toos ah ugu falanqayno mawaadiicda taagan ee u baahan in la iftiimiyo oo laga doodo dowladda federaalka ah iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa habeen hore iyo shalay xusay waxa loogu yeero maalmaha xorriyadda laakiin su-aashu waxa ay tahay maxay tahay xorriyaddu ma jiraan calaamado muujinaya in dalkan yahay mid xor ah sida la sheego ma ka xorownay gumaystayaashii talyaaniga iyo ingiriiska dal xor ah maxaa lagu yaqaanaa dowladda maanta jirta ma mid madax bannaanba ah mise waa mid shisheeyuhu u dhisay falanqayn qoto dheer oo ku saabsan waxa loogu yeero xorriyadda ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka diiradda jimcaha barnaamijka diiradda jimcaha toddobaadkan waxaan ku martiqaadnay cabdulaahi xaaji siyaasi si adag u dhaliila nidaamka hadda jira ee dowladda federaalka cabdulaahi faarax kufridiid oo ah faranqeeye arrimaha siyaasadda ee soomaaliya labaduba waxa ayna la wadaagi doonaan aragtiyo la xidhiira mowduuca aynu xulanay toddobaadkan inta barnaamijku uu socdo waxaan sidoo kale akhrin doonnaa oo codadkoodana aan soo gubin doonnaa qaar ka mid ah fikradaha dhegaystayaasheena ku taxan barnaamijka diiradda jimcaha waa mar kale iyo diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجرية ريود أنت يا أحلى نشيد وزارية وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد
dhegaystayaasheena qiimaha leh aan gudagalno barnaamijka diiradda jimcaha in badan oo ka mid a dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiintooda shisheeyaha ku daaban waxa ay sheegtaan inaynu ka xorownay gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaaniga sannadkii kii laakiin lixdan iyo shan sano kadib waxaa jira su'aalo culus oo sheegashadaasi dul hoganaya sannad kasta marka la gaaro lix iyo labaatanka juun waxa ay dowladda federaalku dhigataa xaflado ay ugu dabaaldegto waxaa loogu yeeray bilowga toddobaadka xorriyadda soomaaliya dhaqaalo badan ayaa ku baxa xafladaha waxaana ka soo muuqda madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyagoo daawanaya heeso ay qaadayaan fanaaniyiin saacado kadibna calanka ayaa kor loo taagaa dalka waxaa faraha kula jira gumaystihii kuwaas oo si buuxda u maamula una maalgeliya dowladda federaalka iyo maamulada ku daaban kumanaan ciidamo shisheeye ah oo ka socda dowlado kala duwan iyo kuwa hoostaga ah shirkado iyo hay-ado maxalli ah ayaa ku sugan soomaaliya maraykanka qaramada midoobay midowda yurub iyo midowda afrika ayaa qayb ka ah maamulada ee amarada u yeeriya madaxda soomaalida ee cumilada ah shacabka soomaaliyeed kuma kalsoona madaxdaasi waxayna intooda badan u arkaan dabadhilifyo fulinaya danaha shisheeyaha dowladda ma awoodo mana la socoto waxaa ka socda xalane oo ah meesha ugu weyn ee hoyga u ah safaaradaha dalalka shisheeye ee faragelinta ku haya soomaaliya gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaaniga iyagoo wata darees ka duwan kii hore ayay haddana la joogaan heshiisyo maalgashi lagu magacaabay ayay ku joogaan dalka ciidamo nabad ilaalin loogu yeeray ayay maalgeliyaan oo ay u sii maraan danahooda gumaystihii hore waxaa la shaqaynayay dad soomaali ah kuwa maantana waxaa la socda dad u adeega afkeena ayayna ku hadlaan sida kuwii hore waa kuwa ka shaqeeya sida dalka loo kala jari lahaa si ummadda looga hor istaago midnimadooda loona xayiro damiirka shacabka ilaa lixdankii sanad weliba waxaa la maamuusayay lix iyo labaatanka juun iyo kowda luuliyo iyadoo inta badan la iska inatirayay xaaladda aan ku sugannahay iyo waxa ay yihiin madaxda soomaalida ah ee madaxtinimada ka dhigtay waddo ay ku helaan lacag iyo magaca markii kowdii luuliyo kun sagaal boqol lixdankii la yidhi labadii qaybood ee uu kala gumaysanayay ingiriiska iyo talyaaniga waa ay midoobeen aad baa loogu farxay oo la soo dhoweeyey hajo badan baa gashay ummaddii dhibaatada ay haysatay laakiin lixdan iyo shan sano kadib miyay run noqotay riyadii soomaaliyeed arrimahaasi ayaa muddada soo socota ee barnaamijkeena uu soconayo dhinacyo kala duwan ka ifin doonaa insha allah martida ayaan siinayaa oo aan soo dhowaynayaa waxaan ku hormarayaa cabdulaahi xaaji oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ah ee dalka dibaddiisa ku sugan cabdulaahi gumaystihii ka hor soomaalidu maxaa dhaqan u ahaa oo ay ku wada noolaayeen bismillaahi horta xorriyad markii la yidhaahdo xorriyaddu macnay leedahay macnaha ereyga laftirkiisa xorriyadda macnay leedahay xorriyad markii la yidhaahdo waxyaaba badan aad isxogelaa marka koowaad go-aankaada xorna u tahay fikirkaaga go-aankaada wax walba noloshaada ku saabsan inaad xor inaad xor u tahay horta ka mid ah laakiin soomaalida xorriyadda marka qayb waa la siiyey laakiin boqolkiiba boqol soomaalida xorriyadda ma- xorriyad ma helin xataa boqolkiiba konton ma aysa helin dadka soomaalidu qarniyo badan ay soo jireen way noolaayeen dhulkan ilaahay ku abuur ku noolaayeen marba sii u noolaayeen mar qaab qabiil mar qaab boqortooyo marba sii ku noolaayeen marka dadkaas marka xoray ahaayeen oo waxay xor u ahaayeen go-aankooda qofka soomaaliga ah go-aankiisa xora u ahaayeen laakiin soomaalidu dhaqan hayso aqoon oo ah dhaqan dowladeed oo dowlad macnaha soomaalidu dhan isku ku midaysan tahay in loo sameeyaa loo keenay marka dowladdii loo keenana ma haysan noqon dowlad dadka soomaalida matesha ee waxay noqotay dowlad matesha dadkii gumaystaha ahay oo waddankii hore u qabsaday oo dadka da- dhaqankooda iyo diintooda iyo dowladnimadoodii hore iyo dhaqankooda hore ka bedelay dad metelaa loo keeno ayuu soo diyaarinaa loo keenay sababtoo ah ninkii marka gumaystaha waa tegey laakiin nin soomaaliya oo soomaali kula hadlaa oo soomaaliga kula yaqaano oo keenay laakiin mabda'a iyo mabaabdiida oo ku shaqaynayo ficil iyo qowlba ay tahay macnaha ninkii meesha ka tegay gaalka ahaa ama ra- galbeedka ahaa dhowr tusaale haddaan gelino soomaalida markii la yidhi madax banaanida la siiyo dowladda tiri markii la yidhi intaan la dhihin toban sano waxaa waxaa la geliyey loogu magac daray daaqliyadda tobankaas sano waxaa la yidhi waxaa la gaarsiinaya qaab dowladeed tobankaas sano waxaa la diyaarinayay waxaa la diyaarinayay qaabkii dadka ugu habboon oo soomaalida gumaystihii qaabka uu ku shaqaynayo kusii shaqay kara oo maskaxdooda u diyaari karo in la diyaarsho oo la keeno meesha ugu dhow ugu salan waxay tahay soomaalida markii la keenay madaxweynaha la yidhi xorriyaha la qaadatay markii la yidhi soomaalida sharci looma qorin intii gumaystuhu joogo sharci laysma weydiin laakiin markii aadan cabdullahi cismaan yidhi madaxweyne aad tahay kow wixii laga bilaabo laisku walo soomaalida isku isku duceed horta maxaan ku dhaqmaynaa maxaan soomaaliyaan ahay dad muslim ahana asalkeena laakiin maxaan ku dhaqmaynaa maxaan maxaan taas tuur noo noqonaa macnaha soomaalidu dhaqan way lahayd diinna way lahayd dhaqankeeduna sida badan diinta ugu dhawaayo macnaha dhaqan diinta u dhow u ahay isagoo macnaha boqolkiiba boqol ahaanin marka waxaad dareemi kartaa dad kumanaan kun oo sano soo noolaay oo dhaqan iyo jiritaan iyo mabaadii soo lahay maanta inay isweydiiyaan maxaan dhaqmaynaa waa masiibo haddii xataa la isweydiiyey waxaa la yidhi ma islaamaan ku dhaqmaynaa mase waxaan qaadeenaa reer gal- dhaqanka reer galbeedka oo dimuqraadiyadda iyo fasahaadka ah lama dhihin waa dhaqanka soomaaliyeed aan qaadanaynaa okay marka dhaqanka soomaali haddii la qaato dhaqanka soomaali diinta boqolkiiba siddeetan ama sagaashan diinta u dhawaay marka noloshii aas-aasiga ahayd ood ku nool lahaayeen ayaaba calaamad su-aal la geliyaba marka lama dhihi karo macnaha soomaalida xorriyaa la siiyey xorriyadda soomaalida dilisi waxay ahayd in la yidhaahdo waddankiina waan kaga tagnay waxaartin isku dhaqan meeshaartin aada waxaan ognahay aadan cadde markuu madaxweynaha hargeysa sharciga dastuurka soomaaliya u qorraay laba nimaa qorta nin talyaaniga asalkiisu yuhuudiya oo talyaaniga iyo nin soomaaliyaha qoreen kulli dadka soomaalida wax badan akhrina laga yaabaa laakiin lama dhihi karo soomaalida xorriyadda soo marta lama dhihi karo waxaa la dhihi karaa maybe boqolkii soddon labaatan xorriyad in la siiyey macnaha laakiin xorriyad buuxda soomaalida weli ma aysa arkin weli ma aysa helin waad mahadsantahay cabdulaahi waxaan siinayaa cabdulaahi faarax kufridiid oo ka mid ah xagaradka soomaaliyeed ee la socda arrimaha soomaaliya ugu horeyn cabdulaahi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowow barnaamijka diiradda jimcaha وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد وادوهي waayahay maxaa raacsanaysaa xaaladda ay ku sugnaayeen dadka soomaaliyeed gumaystigii ka hor Ee, ee, adeer waxa weeye risaaladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam alla noogu soo dhiibay si buuxda ayay afrika u timid oo risaaladu dadku waxay ahaayeen muslimiin asliya ma garad marka ee, waxa lagu soo duulay shareecada islaamka in meesha laga saaro shareecatu shaydaan la soo geliyo wayna ku guulaysteen ma garad waxay nooga tageen ilaa iyo haatan maanta midkana haystaan u taag la-aanhaysaan ku saari lahayn waan uga xoroobi lahayn duulaanku wuxuu ahaa duulaan ku saabsan dunida islaamka shareecada islaamka inta meesha laga saaro shareecada tan hadda ay samaysteen oo shareecatu shaydaanka ay soo geliyaan wayna ku guulaysteen dal walbaba waa qabteen waa la camaajuujiyey waa la dilay waa la dhacay waa la burburiyey waa dabadeedna kanaa looga tegay waxaa la kanaa dowladda idiin ah waa kaasaa ee, dowlad markaasaa ee, markii laga tegayna waxaa la yidhahaa haddaad xor tihiin xorta waxa la sheegayo annagaa naga xorowdeen macnuhu maaha diintii haddaad ka xorowdeen way ba macnuhu ahaa waxaa la yidhi oraahay nina si kuu yidhi nina si kuu qaaday hadalkaas ummadda soomaaliyeed ama ummadda muslimka ah oo dhan dhinac buu ka maray majoratigeeda badnaanteeda dhammaan ma dhihi karo ulajeedada macnaha hadalka ah xor baad noqoteen waad xorowdeen gumaysaad ka xorowdeen raayadii nebi maxamed baa la tuuray raayado ayagu ay sameeyeen oo raayatu shaydaanaha laga taagay waatan calankanaad ku xorowdeen waxaan ka xorownay marka waa waa waa raayadii waxa ay sheegayaan ayagu waa ay leeyihiin eh, waad waad ka xorowdeen waa raayada dadkuna in badan sidaa uma fahamsana marka adeer xaqiiqada dhabtahay waxa weeye waxaa nala ka xoreeyo laleeyahay xor baad ka noqoteen waa shareecadii aan waqtiga inoo yimaadin ku dhaqmayno gacanteena ku jirdhay kabacdina waatan dadka caddaysinka marhaaya hadda shareecada islaamkan dadkii isagoo hadduu doono odhanayo qofku muslim baan iska ahay asal muslim haddana waxa weeye shareecada aanu haba yaraatee wax dhaqana aanu ku lahayn ee, sidaasaa dadkii noqday kii muslim kii kalena maba ahan dee waa ka qubaystay meesha maanta la marayo waa taasoo markii la yidhaha shareecada islaamka hala isku dhaqo qofna lasoo qaban la'yahay qof walba leeyahay awalba muslim baan ahay shareecada waan haystay uu leeyahay wax lagu dhaqmayaana ma jirto waa hadan midda maanta adigu aad taagan tahay weeye soo ma jeedid marka ee, taasay horta ahayd asal wixii laga xornimada la sheegayaa waa sidaa
laakiin kufri diid siday bay ku timid xorriyadda la sheegayo ee la leeyahay lixdankii ayaa la helay
qadayaasi waxay ku timi eh, markii hore waana la camaajoojiyey saan kuu sheegay waxaana la ku habayey inaan mabda'ooda qaadanno dowlad baad noqoteen sharci baan idiin samaynay sidaasaad dowlad ku tihiin xorniyadaan idin siinay waana idinka tagnay wakaa sidaasay ku noqot saasay ku timid saasayba ku timidba marka maxaan iska dhignay annagii dad inta la gumaystay oo waxoodii la cunay oo la burburiyey oo la xumeeyey xorriyad la siiyey xorriyadana la siiyey waa waa shareecada tan baybalkaana nala siiyey oo nala kaga tegay dee kaan kaan kaan kaan ka xorownayna waa waa taan soo sheegay waa raayadii ee ee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo towxiidkii midda tan oo shanta gees lahaa shanta gees laa naloo saaray waxaa la yidhi tanaa xor ku tihiin taasaanan ka xorowna iyagu saasay u jeedaan laakiin annaga waxay noo noqotay inaan macnaha nimankii ay xor naga dhigeen oo aan xorownay se uga xorownay mabda'oodii iyo sharcigoodii ay nooga tageen oo noo qoreen oo aan ku dhaqmaynaa waxay u dhiibeen dadkii ayagoo ay wax bareen dadkii ay wax bareen oo baybalka ka dhaadhiciyeen oo diinti ka dhaqeen oo mabda'oodii ay ogaadeen inay si runa u qaateen dadkaasay yidhaha xafiisyada fadhiista oo dadkaasaa wax loo dhiibay dadkaasaa xafiisyadii fadhiya hadhow kuwii dhagaxa tuurahayay dadweynihii war waa war waa waa xoroonotalani waa naga tegay soo dhowaada haye waxa lagu dhaqmaya dadka ay ku dhaqayaan waxana la ku dhaqayaana waa waa waa mabda'iisii Eh, marka ma xorba adaan ku weydiiyey xor ma aha xorriyad ma aha xorriyad ma anaan qaadan waxaan qaadanay mabda'oodii weye mabda'ooduuna nooga tegay nama xorayn haa mana xorayn cid xorowdayna ma jirdho cid lagu soo duulay oo oo inta iska dhicisay diintoodii ku dhegtay baybalkoodana tuudhay yay yihiin waa kuwe adduunka dadkii dunida muslimka ah oo oo lagu soo duulay africa ma maqal anugu inay jirtay iyo in kale ma garanay anugu ma maqal dowlad ka xorowday oo diintoodii ku dhegtay oo diidoo jahaaday oo sharcigoodii ku dhegtay oo baybalkoodii tuudhay oo ilaa iyo maanta xor ka ah ma garanaya anugu ma jirto adduunka kama jirto aanu malaynaya waad mahadsantahay kufri diid cabdulaahi dhankaada dowladda federaalka waxa ay u dabaaldegtay waxa loogu yeero toddobaadka xorriyadda xilli aynu ognahay maamul ahaan halka ay kala joogaan labadii la yidhi waa ay midoobeen oo calamo kala duwan bay kala wataan waa la masaruufaa oo waa la kala hayaa maamul ahaan labada dhinacba ummaddii in badan ayaa ku siran kuwa maxay tahay marka xorriyadda loo dabaaldegayo
horta anugu shaksi ahaantayda in soomaalia dooda ka jirto ma aaminsane waa markaan reegayga aniga shaksigaan ka hadlaa aaminsane aniga soomaaliya hogaami kooxeedyo nin kastaa oo qabiilkiisa meeshuu dego iyo meesha u badan yihiin marar loo sameeyey layidhi calankaada waayeli aan aaminsana aniga laakiin haddii magaca dowladnimada la raaco xataa oo magaca dowladnimada la raaco erga dowlad saddex shay u kooban yahay okay waa dal iyo dad ku nool iyo maamul ka jira saddexdaas shay waxaan ognaha marka dadka soomaalidu saddexdii midkoodna umale maana wax badan ka hayno dad waa haysanaa laakiin dadkii badi caadaqaatay noqdeen waa dadka maamulada hada caadaqaatiyaal oo gaala hergalbeed u shaqeeya macnaha n g o yaa waaye dalkiina gaaladaa haysata oo gaaladii dalkii joogtay oo hadda maanta macnaha qof soom qof maanta siyaasi sheegta soomaali jooga maanta soo go-aan gaaro soo go-aan isga uu leeyahay oo fuli karo ma jiro ma umalaynayo inuu jiro marka waxaan is leeyahay ceebay ku tahay dadka soomaalida in la yidhahdo dowladaa leedihiin xorna waatiin in la yidhaahdo aad iyo ceeb aad iyo ceeb ugu tahay waayahay cabdullahi xaaji dalkan waa xor haddii la yidhaahdo maxay tahay in dalkaasi uu lahaado oo lagu garta dal xora waxaa lagu yaqaanaa wax badan kow waa inuu go-aanka isaga uu qaato ha qaldanaado ama ha saxnaado go-aanka isaga uu qaato inuu isagu leeyahay oo aan waxba loo meerin bir bari ha noqoto bad ha noqoto dhul ha noqoto waa inuu xaduud leeyahay meel laga soo galo oo dadkaas dhulkaas meel laga soo galo looga baxo oo laga koontarool inuu leeyahay okay waa inuu leeyahay wax soo saar dadkiisa oo ku oo ku caawiyo oo macnaha dadkiisa uu meel u jiheeyo oo macnaha dadka uu jihey karo haddii la dagaal hala galo haddii la nabad hala qaato waxaasoo dhan sugey waa inay jirtaa marka waxba- wa- waxbarashadii noloshii dhan walba qayb kastoo nolosha ka mid ah waa inuu go-aankeeda isagu leeyahay oo dadkiisa uu kula noqdo kula tashtaa marka annagoo diintiina ma hayno waxbarashadana waxbarashadeenna soomaaliya kenya hindiya turki macnaha sheekada yaab kale waxay tahay yaanada xamar maraan tegi iskuol turkiya ha ida dhiganayaan af turkiya lagu baranahaa turkiya wax kaa looga hadlaa soomaaliya qofka soomaaliya turkiga ku hadlaa hagu- turkiya isku xaduud ma lihin isku iskuma dhowin is- isma lihin isma galno marka ma la dhihi karo xorriyad maana qofka fiiri qofka been waa shey horta waa fiiri ogowna midna ogow beenta qof markuu been sheego beenta uu naftiisa ku qanac- ku qanaciyaa u daran oo waxba ka jirin because beenta nafta haddaa u sheegto u sheegto u sheegto marka dambe rumaad moodaya ma ogta dadka soomaalida hogaan kooxyada dowladaha tiyaa la yidhi beenaa loo sheegay loo sheegay loo sheegay naftooda waxay ku qanciyeen inay run yihiin waxa loo sheegaa laakiin run maaha ayagana waa ogyihiin is run ahayn dunyada waa ogyihiin is run ahayn dadka soomaalida waa ogyihiin is run ahayn marka xogaa qaab qaab- qaab qabili ah iyo cadiifad ah mabay macnaha magacaas ku shaqaynaa maahane waa dan soomaaliyada ma ku shaqaynaayo wax dan soomaaliyeeda iyo wax rabitaan soomaaliyeeda iyo wax midna wuxuu ku asaga xataa laftirkooda meesha jooga xataa waa ku dhiban yahay midka laftirkiisa madaxweynaha sheegana waa ku dhiban yahay because wuxuu og yahay eh, galbeedka waxaa jirta qaacida waxaa jirta reer galbeedka qofku markuu xog ogaado xogta uu ogaaday markii meeshii rabta la gaaro in asaga la dilo marka haddii ilaahayna gaarsiiyo waxaa la arki doonaa dad badan oo hadda macnaha madax sheegan ah oo soomaali oo laleeyahay hebel waa waa dhintay se u dhintay lama yaqaan waa waa imaanaysaa kufridiid shakhsiyan adigu dal xur ah maxaa u taqaanaa dal xora waxaan u aqaanaa dal horta dalku wuxuu ka kooban yahay sidiisa hantida oo oo dhulka ama- iyo waxa kor saaran ciidda iyo waxa kor saaran waa hantidii qofka bini aadamka ah oo shaksiga ah naftiisa oo shaq- ummadda dadkan shaksi iyo wuxuu aaminsan yahay oo ummadda muqadaskeeda ah dalku sidiisaba saddexaasu ka kooban yahay marka eh, waxaan u aqaanaa dal xor ah in ay- mabda'ana haysto eh, mabda'ayga oo aan xor u ahay asaga ku dhaqmayo Eh, cid aan aniga aan- aniga tirsanayna oo inay aan aqaano cadowgayga ciddi alle ciddi ii cadow inaan iska dhicinayo oo aan xor ka ahay oo cidi khasbaysa iyo cid waxaana rabin igu habaysaa midna aanay jirin inaan inaan inagu leeyahay sharcigayga markaa muqadiska aan aaminsanahay inaan isaga ku dhaqmayo oo aan xor u ahayn cidna igu faragelinayn iyo ma jirto xaduuduhu eh, dad xaduudaha dee sharcigaanu ku jiraaye shareecada islaamku xaduud ma leh wax xaduud la yidhaaha ma leh dal laba laba- laba daloo muslim sidaad og tahayba dee waa isku soconaya marka annagu waxaanu haysanaa waxaan nahay kuwa aaminsan diinta islaamka diinta islaamkana haysta kuna dhaqma xaduudna ma lihin sida sharcigaanu na farayo dal ahaan laakiin ee, annagu xor waxaan nahay inta aan tilmaamay markaan ku sifaysannahay markii maalku nabad galo dadku nabad galo caqiidadu aan aaminsan nahayna ay nabad gasho aan intaba xor ka ahay cidi maamulaysa cidi fargelinaysa aanay jirin taasaa yaa yaa yaa anigu oo aqaan shakhsiyaddeeda xorriyo waa kaaga jawaabaan u malaynaya maxamed intana midna gacan kuma jiro waa lala waa kaa mabdi iyo maqadiska ummaddu aaminsanayd waa ta lala dagaalamayo la baabi'inayo dadkiina waa taa la laynayo oo aan sansadiya uu yahay la iska dilayo cid isweydiinaysaan aanay jirin hantidiina waa taa la boobaya do meel walba lagala baxayo xorriyadda marka ay u dabaaldegayaani waa taan soo tilmaamay oo aan kugu idhi waa kuwii lagu soo habay mabdi'ii shalayto gumaysiga ahaa oo shalayto nala ku qabsaday kuwii lagu caanasiiyey weeye sidaanayna xorriye u yaqaaniin sidaanay xorriye u kasayaan kuwaa weeye kuwa maanta u dabaaldegayaa gumaysigii nala qabsaday iyo qabsaynada dalka soomaaliya la qabsaday oo mabdi'ii a- ayagu ay wateen nala ku habay kaayagiina la tuuray raayadeedii xaq ahayd laga xoreeyey bay xorriye u yaqaaniin markii annaga diinteennii iyo sharafkeennii iyo dadnimadeennii iyo xorriyadeennii la tuuray oo tan eh, gumaysiga gu- gu- gacanta naloo geliyey taas xorriye u yaqaaniin iyadana u dabaaldegayaan marka waxaad leedahay in wax laga faa'iiday ma lahan khasaare mooye wax la khasaaray mooye wax la faa'iiday ma jirto haba yadhaatee aslan intaa waxaa la boobaya maalkeenna maqadiskeennii baa daaqadda laga tuuray iyo diinteennii Eh, markaan tusaale usoo qaadanno dalkii soomaaliya sidii shalay loo guranayay oo shalay loo boobayay ayaa maantana loo boobayaa maalintii gumaystuhu noo yimid baa xorreyad noogu dambaysay hantideennuna nabad bay ahayd diinteennu nabad bay ahayd dadkeennuna nabad buu ahaa maalintii dowladnimadaa la- ay timid waxaa dowladda lagu sheegayo oo baybalka wadataa oo na la yidhi xor baa tihiin oo na la yidhi dowlad madax bannaan baa tihiin oo sidaana loo kugu sheekeeyey dhibaatadiina gaadhay weli waa taa nala socoto aad arkayso aad ku dhalatay iyadoo socoto dhibto wax laga faa'iiday ma jiraan baan dhihi karaa haba yaraatee wax laga faa'iiday oo aan ahayn inaan qaadanay mabda'ooda mabda'ooda inaan qaadanay aan faa'iido nooma aha Wa- mab- waay- mabdagi mabdagi kaayagii baa lagu bedelay shareecada islaamka lagu bedelay maalintaasaan gumaysi gallay ilaa iyo maantana maanta waxa nala kugu soo duulay oo duulaankaan keenay oo maanta macnaha ushi awalba duulaanku waa joogay hadda usha waxa nala ku xoojinayaa soo ma anaan oraan annagu muslim baan nahay annagu muslim baan nahaan nidhi markaasaa dee usha naloo xoojiyey haddee haddaan shareecadii islaamka nala ka tuuray inaan horta xorriyad daydayno inaan nabadgalno inaan daydayno inaan idhaahno midnimo inaan daydayno waxaasoo dhani waa riyo waa riyo aan run ahayn mar haddaan shareecada islaamka meesha laga tuuray aan shareeca islaamka ku jira annaguna dad muslimiina nahay oo shareecada islaamka meesha laga bixiyey inaan nabadgalla laga yaamayo hantidu inay nabadgashaa laga yaay in la midoobana laga yaamayo marnaba lagama yaabo maal waxaa tusaale maxamed shareecada islaamka gobolladii soomaaliya qaar baa lagu dhaqayaa ummaddeedii waa mid maalkiina waa nabad galay ummaddiina waa nabad gashay ee- ee maqadiskeen maqdasaadkeennina waa nabad galay haye waayahay gobollada kale aan fiirinna marka yaa nabad galay dadkii waa la badwugayaa hantidii baa si la raba laga yeelayaa wax kasta oo dembi ah oo qof bini aadani sameeyaa ka dhacaya gobollada aan shareecada islaamka lagu xukumayn intaasaa nugu filan baan isleeyahay maxamed cabdullaahi xaaji adiga iyo kufridiid waad isla rumaysan tihiin in wax xorriyadda la yidhaahdo aysan jirin isweydiintu waxa ay tahay yay tahay inay u istaagaan sidii looga xoroobi lahaa gumaystaha waa su-aal fiican su-aashaas Eh, shaqadaas dadka ay tahay inay qabtaan laba dad laba qaybood waa dadka aqoon-yahanka ah ama maadi ha noqoto ama diini ha noqoto ama dhaqan ha noqoto ereyga qofka macnaha aqoon-yahan markii la yidhaahdo qofkaa diintii u yaqaanaa qof maadiga u yaqaanaa iyo diintii labadaba qof diintii maadiga u yaqaanaa qof dhaqankii iyo wuxuu yaqaanaa marka aqoon-yahanka dhinacaasaan ka wadaa aniga markaan ahay aqoon-yahan kama wado dadka hadda jooga maanta oo macnaha gaamakooxyadada oo macnaha xaaladaha ku xiran oo macnaha isheeg heerkalbeedku ay macnaha sidii ari jara macnaha mid mid ku raacayaan oo leeyihiin mid nin kasta tax message loo soo diray oo la leeyahay hebel meesha ka tuurayna hala soco adaan ku adaan kula jirnaa hala soco macnaha ogaa taas inuu aqoonyahan kama wado shacabku waa inay helaan hogaanteeda leh garashadeeda leh mid dhaqan leh mid diineed leh mid maadi leh waa in la helaa na ka ah oo maskaxiisa ka xor ka tahay ogaa kara ilaahayga abuurtay dadkiisa ku tashata bis oo aan qolo kale ku xirnayn qofkaas in la helo waaye ti ilaahay waa meeshiida dee ilaahay waxkaas waa qadaraa laakiin macnaha haddaad haddaad waxba isku dayin ilahay waxba kugu caawumaa isaga waa ilahay kugu caawumaa waa inaad u tilaabo qaataa ilahay tala saarataa dee
waa tahay cabdulaahi in maxaa farqi u dhexeeya gumaystihii tooska ahaa ee ina haystay iyo kuwa maanta gacanta hoose ku xukuma siyaasadda soomaaliya kii hore la qaatay because kii hore shar iyo khayr wuxuu ahaaba gumaystu ahay waddanka iskaga xukumay waxaa la dhahay waddanka gumaystu ku jiraa dadka soomaalida kulli way aaminsanaayeen taas way aaminsanaayeen laakiin maanta middan adigana nin dadkii dad baa lagu keeno lagu yidhi dadkan waa madaxay ku yihiin gumaysigiina waa ku jirtaa bas gumaysigii maskixiyan waa uga jirtaa dhaqaale ahaan waa uga jirtaa dhul iyo dad iyo diinba waa- waa uga jirtaa dhan kasta oo noloshaada gumaysi uga jirtaa la haddana ma ogid macnaha fiiri qofka biniaadanka muslimka laha ahaado inuu maalin dhimanaya waa ogyahay okay waa wax jira laakiin haddaad tidhahda nin uu beriyaad dhimanaya uu kuraa maya ma dhimanaysa ma dhimanayo oo kudho uuna beri uu dhimana waa wareer soo mogid dadka soomaali marka gumaysigii hore iyo kan waxay kala duwan yihiin kanaa masiibo badan kan kaas hore dadku waa diidaayeen macnaha way ka dhiiranaayeen kan laakiin kam- lagama dhiirana kan waa lagu kan caadi waa la- kan waa laisu dhiibay qofka migi la madaxa tagaa migi la yidhaahdo afarta ku hareeraysan unbaa ka faa'iidaysa dadka soomaali dhiigga hor uqaysa laakiin waxay fulinayaan arrintii gumaystaha kasii daran weliba waagii hore gumaystuhu markuu jooga isaga uu joogay dadku waxa waxaa laga yaabaa inay lahaayeen xuquuq oo leeyahay okay dadkan agaa gumaysta marka wax un ogolo ha yaraadee hadda laakiin waxba laguma ogola shil hadda laguma ogola hadda shil wax wax lagu ogolaya ma jirto marka kanaa masiibo kanaa kanaa kanaa masiibo badan soomaalida keliyana maahan soomaalida keliya maahan ee hadda tusaalahan anugu dhinaca waxbarashada ayaan aad u baneeyaa manhajka waxbarashada caalamka ka jira fiiri caalamka islaam oo dhan ka jira kulli waxay hoos tagaan unesco unesco waxay aaminsan tahay diinta islaamku inay tahay gabay qur-aanku inuu yahay gabay macnaha macnaha wax laisku keenkeno qofka biniaadanka marka fiiri qofka biniaadanka ah haddii la gumaysto laakiin maskaxda aan laga gumaysan inta kale wuu ka- wuu ka soo kaba karaa laakiin qofka maskaxda markii laga gumaysto oo gumaysi psychology ahaan ah maskaxda looga gumaysto gumaysi maskaxda uu ku dhaco qofkaas waa ku daaya ma ma macnaha rijo ma lahan waqti dheeray qaadanaysaa qofkaas inuu macnaha uu kasoo arrinta kasoo noqdo marka soomaaliya dhan siyaasadeed dhan dhaqaale dhan caqiido dhan maadi dhan walba waxaa laga dhigay waa gumaysi ka daran anigu laakiin ma aaminsan weligeed soomaaliya xorriyad noqoto aadancadda madaxweyne ugu horreeyay cabdullaahi ciise toban sano joogay talyaaniga gacanta nagu haayay aadancaddaa yimid marba meelaan u cararayna ma garata marba qolaan u cararayna macnaha soomaalidu inta fariista xataa ma dhihin odhanyo waddankiina soo joogin haa ninka cadaan sooma tegin haa qof annagu aan rabna aan keenno ma dhihin laakiin dad soo- dadkii soo diyaarshaa la keenay maxamed siyaadaa qabsaday shuuciyo uu hoosgeeyey shuuciyadii uu hoosgeeyey jamhadaha ku kacay balaayaa ku kacday waa waddankaa laga saaray kabacdi dadkii shalay tegey oo shalay dhaheen shalay nagu yiri waan ka tagnay oo socda oo shalay markii imaanayan waa yaraayeen oo hal wadan iyo laba wadan ay ahaayeene konton wadan ahaa imaada yaa ma fahantay xalane meesha leeda xalane xamar ku taalla madaxtooyada ku taalla hargeysa iyo midda ku taalla garowe iyo midda ku taalla xamar iyo ta ku taalla kismaayo iyo ku taalla cusmareeb markii la kulligood lasu gooyo iyo midda xalna ku taalla boqolkiiba sagaashan iyo sagaal midda xalna ku taalla amarkeedu shaqaynaya fiiri qof soomaaliya wuxuu ku leeyahay aniga etoobiyaankaa ka jecelahay xamar dadka xamar jooga masiibo fiiri etoobiyaan isku diin ma tihiin isku af ma tihiin dhulkaadi u qaar haystaa waxaa kaloo fiirisaa dadka nin kasta fiiri oo me- maamul goboleed meel ka haya hadda ku magacaaban nin aan baasboor ajnabi haysan kuma jiro hal nin oo aan baasboor ajnabi haysan kuma jiro haddaa u baahan tahay kulli waqt oo kuu sheegi karaa nin kasta baasboorka u haysto xasashe ka bilow qof adoo baasboor shee haysta adiga laba wadan ma isku fiiri waxay lamid tahay adoo yidhaha laba gaari hal mar wadaa laba gaari oo laba isteeri kala leh aan kala wadaa macnaha hal qof aa tahay adiga yaa marka waddan shee baasboorka haysataa waddan kalena madaxa waa inaad ka tahay ma samayn kartid sababtoo ah waddankaad u dhaaratay soo mogid soomaali umaada dhaaran soomaali waa ku dhalatay laakiin soomaali umaada dhaaran laakiin waddan kalaa u dhaaratay soo mogid marka waddankaad u dhaaratay unbaad u shaqaynaysaa intana waa ka shaqaysanaysaa ma fahamtid halkan waa ka shaqaysanaysaa halkan waxaad ka aruursanaysaa wixii dhaqaalaad heli kartaa ka aruursanaysaa ilmahaaga iyo xaafadaada wixii aad tari kartaa taraysaa ma garata haddaad diiddo oo aad tidhaahdo anigu baasaboorkana waa ka te- waa dhihi kartaa baasaboorkana waa ka tegay dadkii dalkii u shaqeeya waa dhihi kartaa laakiin sida ugu dhow waxa waaye in lagu dilo dad dadkaana dhimasho ma rabaan ma garata waa hagaag waxaan siinayaa kufridiid dowlad madax bannaan sidee baa loo qeexaa maxay yihiin tilmaamaha laga filayo dowlad aan ku tiirsanayn quwado shisheeye lehna awood ay ku maamusho arrimaheeda gudaha iyo dibadda weliba si xur ah waxa weeye hadda ayaga marka markaas waxaan waxaan waxay noqonaysaa inaan ka hadlo dowladaha caalamka hadda oo gaaladahay sida ay ku dhaqmiyaan iyo sharcigan annaga aan diidayno iyo waxa kan hadda nimankan waxaan xamar iyo lala taagan yahay meelaha kan ha- habkaas dawliga ah oo kale marka loo dhaqmayo dowladdaas oo oo calmaaniyadda marka lagu dhaqmaya sharcigeeda wuxuu dhigayaa xakuumadda haddii saddexda laga waayo xakuumad inaan ahayn aslan maxaa weeye nabadgelyada kow nabadgelyada markaan leeyahay waxa weeye waa dalku waa inuu xor ka yahay dalka kale oo u dhow masalan etoobiya kenya oo kale xaduudeeda waa inuu dalka xaduudiisa sugan tahay oo aan xaduudda cid soo tallaabi kardhaa jirin kow briti col buu leeyahay dalku aqoonsi baa dal walba loo sameeyey iyagu sida ay yeeleen sharcigan baybalka u dhigayo dal walba wuxuu leeyahay eh, eh, sharci buu leeyahay maqa- aqoonsi buu leeyahay protocol lacag buu leeyahay eh, maxaa ku- passports wax aqoonsi buu leeyahay waraaqaha lagu qoro baabuurka taargadiisa ka mid ah maxaan ku dhaha diyaarada taargetkooda iyo nidaamkooda ka mid ah waxaa ka mid ah aqo- eh, maxaan ku idhaahdaa waxaa ka mid ah lacagta hay- aawa dalka lacagtiisi meeda dal jiraah baan nahay bangi baan leenahay leeyihin dalkeen lacag ma leh fiiri waxay ku xalaalaysanayaan wadanka ay ku xalaalaysanayaan dowlad baa wadda ku- waxaana iyagaa soo samaystay gaaladu oo habda dhinac inoo ku rogoysa dowlad baa dalku leeyahay dalkay ku xalaalaysanayaan rabal wax walba inay ku qaataan maaha meeshan dowlad ka jidhaa ma jiro waa marka la raacayo baybalka dhaqankiisa marka la raacayo wey soo ma garanaysa adeer marka ee, d- d- marka la raacayo baybalka marka la raacayo iyo dhaqankooda dalkan dowlad buu leeyahay maxamed lama dhihi karo aslan ba daliilkeediina waa anigaa sheegay oo oo lacagtii wadankii waa adigaa arkayo oo kun shilin oo maantay dalkii lacag ma leh maxaa diiday lacagta in la keeno dal ma jiro ayaga sharcigooda dal jira oo xori ma jiro kow ee, ma jiro ee, maxaan ku idhaha basaboor ma leh waxaa lagu qoray basaboorkii waxay waxay ku qoreen basaboor waxaa loo qaatay waxa loo maleeyey in looga jeedo basaboor etoobiya waayo e basaboor baa ku qoran e basaboor maxaa weeye war markii la weydiiyo la yidhi war waxani waa maxay waxay yidhaahdeen basaboor electron electron miyaa basaboor kale mise qof soomaaliya leh waxaa la rabaa waxyaabaha britocolka inay sugan yihiin basaboor soomaaliyaa la rabaa bis wax kale inay ku qoran yihiin baabuurka taargadiisa soomaaliyaa leh in la- inay ku qoran tahay soo ma jeedid lacagta inay ku qoran tahay shilinkii soomaal soo maaha meeda lacagtii bawrka taargadiisa aawa gaari waxaa arkaysaa o ay ku- sa keliyaa ku taal sa iyo o so so maxay tahay yaa leh baabuurkan horta haddii la isku qabsado xaduudaha saddexdaa isku qabsadaan gaarigan horta yaa leh so cid walba ma sheegan karto fiiri aqoonsigii waddanka saasaa adeer loo tirtiray maradan hadday hadda meelaha ka taagaan maxay macnoo samaynaysaa adeer sidaasaa caddayn u ah ee maxamed ee ee waddanku inuu gumaysi ku jiro marka sharcigooda la raacayo dowladnimadooda ee ee ee calmaaniyadda ah waad maqsantahay gufridiid warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaad nagala socotaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan ku saabsan waxa loogu yeero toddobaadka xorriyadda ee soomaaliya martida barnaamijka waan ku soo laaban doonaa laakiin markan dhegaystayaal badan oo dalka iyo dibaddiisa jooga ayaa ka soo aragti dhiibtay mowduuca toddobaadkan waxaan ku hormarayaa qaarkan noo soo diray fariimaha iyagoo adeegsanaya lambarkan oo whatsapp iyo fariin qoraaleedba u furan kaasoo ah eber lixan lix toddoba toddobo toddoba toddobo eber afar fariimahaasi waxa aalaba noo akhriya wariyaheena maxamed sheekh oo diiradda igala qayb qaata maxamed waad mahadsan tahay maxamed daahir cali sow assalaamu calaykum idaacadda islaamiga alfurqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa salmaan saalax yare oo jooga jubbada hoose gaar ahaan jamaame fikraddeeda haddaan ka dhiibto dowladda ridada dabaaldegyada ay sameeyaan xorriyadda soomaaliya soomaaliya xurnimo goorma heshay gaala baa ku soo duushay dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay maangaab ha noqonina maskaxda yaanan idinka xadin xasan gurguurta waxa uu idin maleegayo waa shirqool iska ilaalshaa noqda kuwa diintooda ka difaacda horarka ku soo duulay alfurqaan waxaad ummadda u haysaan howl weyn allah ha idin xifdiyo mar weliba aamiin ugu dambeyn waxaan ku soo gebagabaynayaa gaalo allah ha jabsho horay baa u jabaanaya inta dhiman allah ha dhammaystiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan idin salaamay bahda alfurqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waa nasra maxamed cabdulqaadir oo joogta deegaanka kunya barrow haddaan u gudbo su-aasha furan ee toddobaadkan maxaa laga dabaaldegayaa oo xorriyad laga hadlaa dalkaba xur maahan meel kasta waxaa haysta gumaystihii caddaanka oo shaatiga soo beddeshay isagoo weliba wata dad soomaaliyeed oo damiir iyo dadnimo lahayn dhammaantoodaan dalalka gaalada ku soo waxbartay hooyooyinka ayaa waddooyinka ku dhala markii meel kastay xirteen kuwa caratuurka u ah ee muqdisho ku sugan xorriyaddu waxay rabtaa in dhiig loo daadiyo marka dhallinyaradeenna waxaan leeyahay intaad tahriibi lahaydeen kaca oo dalkiina iyo diintiina difaaca markaas waxaad ku noolaan doontaa dal hodan ah oo allah uu siiyey barwaaqo aan lasoo koobi karin maanta waxaan haysanaa dhallinyaro hubka u qaatay inaan ka xurunno dimuqraadiyadda iyo dastuurkayaga aan safkooda buuxino si aan u soo gebagabayno gumaystaha iyo dhashiisa assalaamu calaykum idaacadda islaamiga heel furqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa hanad khasaali jaabir oo jooga jubbada hoose gaar ahaan jamaame haddaan fikradeyda aan ka dhiibto oo dabaaldega ay sameeyaan dowladda horta gaalnimadooda hadday soo ifbaxday sababtoo ah dadka qaar shaki ah ugu jira dowladda gurguurta uu madaxa u yahay inay gaalo yihiin dowladdu waxaa la dhahaa dowladda islaamka kuna dhaqanta kitaabka allah iyo sunnada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalem markaa soomaaliya xorriyad xaggee taalaa xasan dal xareeshe ayaa ummadda soomaaliyeed baaba'shay hadda dabaaldeggan waxaa wata gaalada saliibiyiinta ee dalka soomaaliyeed ku soo duushay ummaddana marin habaabinaya ee ka foojignaada assalaamu calaykum alfurqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa afrax oo jooga gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada barawe fikirkayga haddaan ka dhiibto dabaaldegaasi waa dabaaldeg shaydaan waana dabaaldegyo isticmaalkii waayeen ayayna u dabaaldegayaan guushoodii dalka xorriyad ma uusan qaadan weligiisa xorriyaddana waa laga hortaagnaa madaxda aad u jeedaan waa gumaystihii dadban oo dhimirka looga hadayo dadka soomaaliyeed dabaaldeggaasna waxaan ku macnayn karaa digasho oo lagu diganayo dadka soomaaliyeed sida loo galay qofuu u qorontaha abuuseed waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu dowladda riddada waa nidaam gumaystaha ugu talagalay jahwareeriinta ummadda soomaaliyeed xurnimada ay sheegayaan waa in gumaystaha gacanta loo taagto sharciga allah la diido dhaqaalihii waddanka loo gacangeliyo reer galbeedka iyo maraykanka wax xurnimo ahaan u haystaan waayo dowladda waxaa xukuma jeemis iswan iyo abiy axmed talyaanigii la riday iyo kan hadda darta jooga waxba isma dhaamaan run ahaantii xurriyadda dhabtaa waxaa haysta muslimiinta ku nool wilaayaadka islaamiga oo ah hoyga ansaarta iyo muhaajiriinta hoyga amniga iyo horumarka hoyga cadaaladda iyo kala dambaynta dhegeyste lagu magacaabo sahra cabdinuur oo ah macalima dugsi sare dhigta oo ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxay leedahay assalaamu calaykum idaacadda alfurqaan waan idiin salaamay waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan fikirkeyga ka dhiibto mowduuca markaan wax bartay kun sagaal boqol iyo siddeetankii waxaan filayey mustaqbal wanaagsan maanta ardadaydu waxay rabaan inay baxaan oo ay tahriibaan halkii ay dalkooda dhisan lahaayeen oo ay ku noolaan lahaayeen iyagoo ku faraxsan marka waxaan dhihi karaa ma jiro dal xur ah haddii ubadkaagu ka cararayaan dalkooda assalaamu calaykum bahda alfurqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa moxamed cismaan wariiriya oo ku sugan magaalada hargeysa ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan wuxuuna yidhi aniga waxay ila tahay haddii calankii xurriyadda lagu beddelay xuduud beenaadyo maamul goboleedyo ah midnimo ma jirto xurriyaddanna way sii fogaatay dhibka ugu weynna waxaa sabab u ah maamulada soomaaliya ka jira oo ummadda u arka in lagu sii maamuli karo qabyaaladda dhegeyste kale oo nala soo xiriiray oo lagu magacaabo cabdulqaadir xasan dheer oo isna ku sugan magaalada guraceel waxauu leeyahay waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka diiradda jimcaha waxaan daawaday xaflad ka dhacday madaxtooyada oo lagu sheegay in xorriyad looga dabaaldegayo xilli magaalo madaxda soomaaliya ay joogaan shishayaha runtii waxaan dhihi karaa xornimo uma taalo dal xitaa iska difaaci karin shishayaha waxaana haysto maamulo gacmo kale ku shaqeeya assalaamu calaykum alfurqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa hodan maxamed xasan oo joogta magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya waxaan aaminsanahay dhul aana caafimaadkiisa biyihiisa ama cuntadiisa la xukumin oo wax kasta ay soo gelayaan ciidamo ajaanib ahna ay joogaan sidee baa loogu yidhaa dal xurriyadda wax xurriyad la yidhaahdo ma jiraan ee aan dalkeenna xuraysanno dhegeyste ayaa soo qoray assalaamu calaykum waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa suhayb oo ka mid a da'yarta ku dhaqan deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose haddii aan u gudbo su-aasha jawaabteeda maxay xurriyad ugu dabaaldegayaan xurriyad ma bahaystaane waxaa dalkeena soomaaliya ku dhegan shisheeye iskudhaf ah oo uu maraykanka ugu horeeyo oo sidaan la socno uu muqdisho ku leeyahay xerada xalane taasoo lagu tilmaamo inay tahay saldhigga ugu weyn uu shisheeyuhu ku leeyahay dalkeena soomaaliya mahadsanediin dhammaan wariyaasha alfurqaan annagoo isku duubanna waxaannu leenahay hadna sidoo kale aad baad u mahadsan tahay assalaamu calaykum bahda alfurqaan waxaan leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam magacaygu waa munashid cabdinaasir haddaan ka dhiibto fikirkayga xurriyadda ay u dabaaldegayaan ma ahan xurriyad dhallinyarada lagu qaldaa dabaaldegga ay u dabaaldegayaan waa mid jab hasiimo iyo khasaaro u dambayn doonto xarakada mujaahidiinta al-shabaab allah iyo gulsi markana soo qabtoo dhegaystaha ugu dambeeya ee aragtida qoraalka inoo soo diray wuxuu leeyahay waan idiin salaamay dhammaan soomaali weyn gaar ahaan bahda alfurqaan magacaygu waa cabdulfataax baylood oo jooga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose haddaan gudaha u galo mowduuca xurriyadda la sheegay inay qaadatay soomaaliya kun sagaal boqol iyo lixdanka waxaa ka daran midka ay maanta dhaxlisiisay waxa ay ugu yeeraan dowladda federaalka waayo waxaa dalka ku sugan ciidamo shisheeya oo gumaysi ku jooga kama darnee waxaa magaalooyinka qaar jooga ciidamadii injirleyda etoobiya kuwaasoo haddana la siiyey baddeena soomaaliya dowlad kuusheega waxay dhexdeeda laga helayaa xildhibaano iyo wasiiro si cad u difaacayo etoobiya ha laga soo helo bakistaan xildhibaano si cad u difaacayo hindiya alfurqaan waad mahadsantihiin adna sidoo kale aadaad u mahadsan tahay dhegaystow waayahay maxamed sheekh aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegaystayaasheenaba dhegaystayaal kale oo barnaamijka diradda jimcaha ku taxan ayaa codod noo soo duubay goordhow ayaa iyaguna fikirkooda soo gudbin doonaa insha allah laakiin martida ayaan ku laabanayaa cabdulaahi xaaji sidee baa loo oran karaa dalka waa xur haddii dhaqaalihii siyaasaddii iyo go'aanadii muhiimka ahaa laga maamulo dalka dibaddiisa dadkii cadowga u adeegayayna ay leeyihiin waxaanu nahay wadaniyiin horta eh, laba shaay waxay u baahan tahay in la iswaafajiyo Anigu- anigu anigu waa iswaafaji waaye anigu laba shaay anigu laba shaay ma iswaafaji karo laakiin qofkii iswaafajiya kolley dadka uma aqli badni dadka aqli badanaa jira iyo garasho badan laakiin laba shaay anigu isma waafaji kara ma garata labada shaay aan iswaafaji karin waxay tahay macnaha muqaabiraad shayna waa u shaqaynaa waddankan madaxaan ka noqonaa anigu ma ma iswaafaji karo labadaas ma- ma- ma sheeg- laas si isu waafaqaan ma garan karo laakiin ereyga xorriyadda qof kasta xorriyadda waa jecel yahay haddee qof kasta inuu xorriyadda sheego waa jecel yahay soo ma ogid ninka la yidhaahdo ashraf gaani xorriyad u dabaaldegaaya wuxuu dhahay xorriyadda xor xoraan nahay waddanka xorriyadda u dabaaldegayna ciidamo shisheeyana meesha ku haya caaqilkiina maxay ku dhammaatay wuu iska tegay soo ma ogid waa si si weliba wuxuu u tegay oo oo qaab daran wixii waddanka dhaqaalayiinna ugu qaatay lacagta u qaatay diyaaradda inta qaadi weysa airbortka uga tegay gaaladii aad sii qaadatay marka naftaada been looma sheego qof naftaada inaad aqe qiyaamada ugu daran inaad wax qiyaantaa waa inaad naftaada inaad u isqiyaanto waaye qiyaamada ugu daran waa inaad u isqiyaantaa waaye marka ma garan kara anigu aqligayga ma keeni kara taas waata cabdulaahiyow iyadoo dowlad federaalka iyo maamul goboleedyadu ay calamo kala duwan wataan ayay si gooni gooni ah ugu dabaaldegayaan waxay ku sheegeen maalmaha xorriyadda maxay tahay dareenka iyo fariinta ay taasi muujinayso Eh, dareenka muujinaysa waxay tahay adduunyada markii loo dabaaldegayo xorriyadda hal calanaa jira oo calanka dowladda dhexaha jira haddii xataa hadday gobol gobol xataa kala yihiin xataa calanka calanka dowladda dhexaha jira laakiin su-aashaas weydiintan mudane waxay tahay dadka dabaaldega oo calanada kala wataa dowladii u dabaaldegayaan dowladda u dabaaldegayan tee waaye ma hargeysa ma garoowa ma kismaayo ma xamara dowladda u dabaaldegayaan aan fahamsanayn ba anigu bas nin kasta calan nooca uu wataa okay qof kasta calan gaar uu wataa haddii run jirto xorriyad soo loo dabaaldegaa waxay leeyahay okay calanka soomaalida kan waaye calankaas buluugga waaye asaga ha loo dabaaldego dadka dhan asaga soo qaataan waxbay ahaa lahayd waxaa la dhihi lahaa xataa xogaa waxbaa jira ma ogta laakiin calanka xagee loo dabaaldegaa meesha loo dabaaldegaa xagee waaye midda kale soomaalida waxaa isaga daran xorriyad iyo macaamil adduun ku macaamilo aa isaga darsan adduunyada waa la macaamilaa laakiin ma ahan inaad isku qaladid macaamilka adduunyada lama wadda hebelaa la macaamila aniga wadda hebelaa dantiida ka arkan kuma macaamilaa iyo maxaa la yihahdaa xorriyadda waan ka tegayaa oo macnaha saana xorriyad ah in lagu qabsadaa waa lagu waa lagu haystaa tira xora ahay labay kala tahay marka anigu ma garan kara dowladda loo cad dowladda baaldegaayo xasan sheekh madaxweynaha soomaaliya saa ku magacaaban madaxweyne sheeya waardiyeeya marka arrin ma ma garan kara wallaahi waa bere aaday waxay u tahay aaday waxay u tahay maxaa la yihahdaa masiibo waardiyaha asaga waardiyeya xataa soomaali maaha anigana waxay ii sheegaysaa xor xorriyad u baaldegaayaa waa meesha ugu dambaysa de waddanka meesha ugu dambaysa waddan markii la rabo in la qabsado madaxtooyada markii la qabsado wixii ka dambeeyaa waddankaas waa baaba'ay soo moogid dadku inay dagaal iyo jabhad iyo howl galaan maahane meesha ugu dambaysa waddanka laga qabsadaa waa madaxtooyada oo dowladdaas ku baaba'do marka madaxtooyadiina ciidamo gaalaha jooga heshiiyaha jooga caddaan iyo madow laha jooga marka ma garan kara anigu xorriyaddaas dadka la waxaan jeclaa dadka inaan weyd inaan weyd inaan weydiiyo sidii calan ay wataan kee loo dabaaldegaya kee ah kee xorriyadda kee ah taasaan rabaa halkan aan weydiiyo hadday qofka iga jawaabi karaa waataa kufri diid maxay tahay waddada ay ummadda soomaaliyeed ku gaari karto horumar iyo midnimo dhab ah maxaana lagama maarmaan ah in la xoojiyo si loo helo xorriyad ka madax bannaan shisheeyaha
taas ma u jeedaa adeer waa suul fara kuma jiro ma waxaan sharaaca islaahi ahayn baa ku nabadgeli karaa ma waxaan sharaaca islaahin baa dadka laisugu keeni karaa ummaddani waa ummad asal muslin ah waana aaminsan tahay sharaaca islaamka walow ay jiraan dad haddeer shareecadii ka qubaystay oo gaaladu dee sbonsarkiibaa dadkii bar lagu bad badan in badan lagu gaaleeyay aan dhihi karaa oo maanta dad krishtaana nala ka helayaa kuwa waxaa la sheegayale ilaahay hallana tuso meeshuu taagan yahay waxyaabahaasi way jirayaan laakiin asal ummaddu majoraati waa asal muslim weeye shareecada islaamkana waxa weeye inay qaadatay ku nabadgeli kadhaa wax kaloo anfacaana ma jiraan wax kaloo laysugu keeni karaana ma jiro ma waxaa ma waxa soomaali ka turjumi karaa ama soomaali aynu ku tilmaami karaa ama odhan karaa maxay tara waxbay maxay tarayaan iyo maxay tareen iyo ma ninkii dhahayay eh, eh, lafta gareen soo ma ahayn ninkii dhahayay soo etoobiya walaalahaya way nagana tegi mayso nimanka dhahaya soo maaha waxa weeye adeer kuwaasu waa dad liita oo aan aan waxbaba la socon wax lana ogeyn nimanka qofka odhanaya maanta etoobiya waa walaalkay qofka odhanaya anigu hadda waxaan ka sheegaba dee garan mayo sababta waxa weeye shay adduunyaa wax ma laga sheegi karaa shay adduunyaa ma la dhihi karaa saanuu yahay iyo saanuu yahay ma la dhihi karo shay adduunyo ah wax kama sheegi karo waayo adduunyadu waa xalaal ilaah baa noo diyaariyey inay noo hogolaansanaato waa nalaku nabceeyey lamana caayi karo soo ma jeedid marka haddee qofka laakiin bini aadamka ah waa bashar mukalif weeye wixii la rabay haddii laga waayo kolkaasa caydu timaadaa soo maaha sababta waxa weeye nin kale etoobiya walaalahay ah adeer haddeen maxaan ku tilmaanaa ma miyir qabaa ma waalan yahay ma ma ma ma- muxuu yahay Ah, waxaan isleeyahay qofkaasu waa wax kale maxaan anugu ku tilmaamo garan mayo war uu hadda leeyahayna wax ka soo qaad inuusan lahayn baan u malaynaya dhammaantoodna adeer waa sidaas wuxuu leeyahay dowladdii xamar fadhiday masala xasan sheekh madaxweynihii soomaaliya weeye warkoodaan raacno ya madaxweynihii soomaaliya weeye haya adna muxuu- gaflafta gareen muxuu yahay muxuuse yahay deni waa guddoomiye gobol waa gobarnar toore markaasu wuxuu leeyahay waa ka fiirsanaynaa ama waa ka goosannay wada shaqayntii nagala dhexaysay ma dal laba daloo darisa miyaa Xag- xagee u socdaan xagee looga dhaqmaa waxaas ma- ma sharciga baybalka kuma yaal sharcigooda kuma yaal hadda sharciga gaalada kuma yaal oo dowladaha caalamka oo calmaaniyadda dhaq u dhaqayso ay sheeganayaan ma ku yaallo ma- maalgabo inuu saas yidhaaho hadduu saa yidhaaho waa in la toogtaa meeshuu taagan yahay lagu dilaa shareecada shar- eh, waxaana ay leeyihiin national lowga inta xeer hoosaadka maaha intiisa kale kontrabandiiru la mid yahay qofkaas qofku wuxuu ka mid yahay eh, eh, kontrabandiira ku- dembiga ku xiga weeye qofku inuu qaso maamul dhisan wuxuu ka mid yahay wuxuu ku xigaa lambarka kontrabandiiraha uu ku xigaa nin dalkii oo dhan ee maxaan ku idhahdaa dalkii oo dhan gatay ama cadow kusoo hogaamiya saasuu la mid yahay nimankan marka day waa kontrabandiiro oo waa soomaali diid wax dembi ah oo ayna gelin sharciga gaalada iyo kan islaamka mid ayan mid ayna dembi ka gelin aslan ma jiro sideedaba bal u fiirsa hadde waxay leeyihiin dowlad soomaaliyeed madaxweyne soomaaliyeed weeye xasan sheekh bay leeyihin kuwaana waa gobornar tolayaal soo maaha maxay ku hadlayaan waa goosannay leeyihin waa goosannay soo kontarabadiira maa dalkii ma kala jajarin marka oo qaar cadow gacanta uma gelin oo amxaaradii halkan ma fadhido oo male amxaarada iyo etoobiyaan ku darsanaynaa etoobiya naga tegi mayso wada shaqayntiisiina ee- ee madaxweynaha waa hakinay soo macnaheedu maaha etoobiyaan ku darsanay soo macnaheedu maaha soo kontrabandiira maaha ya dembi la- ay galeen shareecada islaamka haddii loo eegana oo lagu qaadana intay qabsanaysa waad aragtaa oo waa taqaan inta baybalka qabsanayana waa taas oo oo intaa aan sheegay in ka badan weeye oo oo kiisu qodob usan gelin male marka waa dembiilayaal buuxa adeer macaan in la laayo waxaan ahayna male sharciga islaamka iyo ka gaaladaba in la laayo xaquuqaan ahayn male oo madaxa laga guro saasaan u arkaa maxamed waaya laakiin iyadoo ta ay jirto ayaa waxaa muuqata in dhaqaale iyo taageero lagu bixinayo dhisidda dowladda iyo maamulo kala duwan oo ka jira gudaha soomaaliya maxay tahay kufridiidow ujeeddada dhabta ah ee ka dambaysa maalgelintaasi
waxay u- ula jeedaan awoodda soomaaliya inay kala tagtay rabaan oo la kala googooyo oo gobol gobol laga dhigo oo markaa ay xukumaan laakiin soomaaliya oo isku duuban dowlad bay noqotaa shareecada islaamkay qaadataa isku duubnaantu waa ummadda lama dhexgeli karo hadday isku duuban tahay lamana gumayn karo waa meesha ay ka yidhaahdeen ee imberiyaaliyadii hore qayb iyo xukun marka sidaasay uga jeedaan waxay maalka ku- ugu bixinayaan oo waxaad aragtay oo maal ay leeyihiin soomaaliya ku baxday waa qayb shareecada islaamka ay kula diriraan oo u qorsheeyeen iyo qayb lagu kala googooyo waad aragtay britokoolkooda kuma taalo gubernatore aan madaxweynuhu ogeyn inuu inta baxo dowlad shisheeye la soo shiro ama madaxweynuhu midaanu ogeyn uu gobolkaa ka dego gaalkacyo ka dego madax eh, nin shisheeyaah oo wafdi ah waxaasoo dhan oon- aan aan dowladdu s- eh, eh, ogeyn oo madaxweynuhu ogeyn waxa weeye waa meel ka dhac waa dil marka waxaa waxay u samaynayaan u fiirso oo xasan shiikh hargeysa iyo ma tegi karo iyo puntland laakiin gaalada maraykanka iyo ingiriisku aad sheegtay way tegi karaan midba marbay dhegta wax ugu soo sheegayaan waxay lacagta u bixinayaan in saa loo kala googooyo madaqad madaqad laga dhigo war dalka fiiri soomaaliya waa dal waa dal hodan ah waa dal barwaaqo ah day dekadii iyo ereboorkii ilihii dhaqaalaha inta laga qabtaa waxaa leeyaha tuugsada na tuugsada waxaa tidhahan lacagna siiya na dhah ma ujeedaa ma waxaasaa wax la arkay wax la maqlay ah dalkii waxaa la qabsaday il alla ishii dhaqaala ahayd baa la qabsaday waa la fariistay xaggaa la istaajiyay adigu madaxweyneha tahay na tuugso waxaad tidhahdaa lacagi siiyoyna dheh ha markaasaan marra ku caayaynaa marra xoogaa ku siinaynaa ma taasaa ee dowladnimo ah mase taasaa xorriye ah dekadda soomaaliya lacagta ka timaada iska daa iska daa muqdisho boosaaso iyo dekadda la yidhaahdo berbere iska dhaaf muqdisho iska dhaaf kismaayo iyo meesha la yidhaahdo iyo iyo iyo iyo iyo boosaaso Da- lacagta ka timaada soomaaliya o dhan shar waa ugu far- waa ugu filan tahay soomaaliya oo dhan waa s- saasaan dhihi waa xaqiiqo kalsooniya waayo aragnimaan u leeyahay hantida ka- waxa ii cabirin hantida ka soo degta iyo waxa ka dhoofa boosaaso dadka la gooyey oo oo gobolada dhexe jooga oo dhan xaqiiqa boosaaso mushaar waa ugu filanta tan kismaayo haddii lagu darana soomaaliya waa ku filanta soo uma jeeda dadeer dalkan dal hodana weeye marka waxaan laga dhigayaa dadkii annaga waana naloo socdaa waxa kanaa la rabaa adeer in nala ku xalaalaysto waa waxaan moogtaa la rabaa in nala ku xalaalaysto madaxweyne ma aha maxaan ku dhaha maamul goboleed ma aha gobernatoore ma aha madaxweyne waa dembiilayaal dalka lagu xalaalaystay oo dil naga mudan weeye cadowguna wax siyaadaa lama iman intii uu nagu samayn jiru nagu samaynaya ilaa aan la dagaalano shareecada islaamka ula soo baxnana adeer naga tegi maayaan saasay noo baabi'inayaan hantidana u qaadanayaan dadkana u baabi'inayaan ilaa aan shareeca islaam lala imaadnana cid naga in- eh, eh, mataqaanaa naga dulqaadaysaa ma jirto ilaa aan shareecada islaamka lala imaadno jihaad ummaddu jihaad ku baa- ja- jihaad qaadato ummaddu jihaad wada qaadato usha jihaadka la qaato wax ka horeeya oo oo aan ku xoroobi karaa ma jiro adeer waad mahadsantahay kufridiidu aan kugu soo laabanayaa markaana waxaan soo gudbinayaa codadka qaar ka mid a dhegaystayaasha mowduuca ka soo aragti dhiibtay bismillaah markii waqaca dhabtaa oo jira laga hadlo xornimadu horta markii la qeexo dhowr qaybood bay u qaybsantaa xornimadu midda koowaad waxay ka bilaabataa qofka shakhsiyaddiisa oo inuu asagu xor u yahay wax allaale wixii asagu uu doono ganacsigiisa oo xor u yahay waddankiisa uu xor u yahay maamulkiisa iyo nidaamkiisa jira asagu uu xor u yahay marka markii aanu fiirino qaybaha qaababka maanta ayagu ay u hadlayaan waddanka waxaan dhihi karnaa xornimo kama jirto sababta aan ku sababaynayaa waxaa weeyaan soddon iyo dhowr sano markii ay duntay dowladdii dhexe oo soomaaliya wixii ka dambeeyey waxaa samaysmay maamullo fara badan gaala dabadhilifiyo u ah waddankiibaa waxaa loo qaybiyey dhowr qaybood ee ciidamo fara badan baa waddankii la keenay dowlad walba dana gaar aho iyadu ay kalahayd yay ka fushatay lix maamul goboleed ama toddoba maamul goboleed bay u samaysatay toddobadaasna waxay kala hoos tagaan toddoba dowladood oo ayagu mid walba danahooda wadata nimankaana waa niman ayagoo yacni maaragtay qawlaysata oo gaaladaasu ay ku kuraabanayso oo danahooda ay ku fusato intaasoo dhanna waxaa sabab u ah yacni maaragtay qofka bini aadanka ah waxa uu ka shaqeeyo oo uu ka fekeraa maskaxda weeye mar haddii maskaxda lagaa gumaysto oo qaswatulfidri maskaxda uu kaaga dhaco wax allaale wixii ragaa la- la- la rabaa lagaa samaynayaa waxyaalahaas hadda aad ka sharqaminayso o dhan ama soomaaliya hadda ka jiraana waxay salka ku haysaa qaswatulfitrigaas iyo gumaysigaas waddanka lagu celiyayo cusub dekedda lafteeda waanu ognahay ummad fara badan baa ka shaqaysan jirtay oo soomaaliya ilaa shan kun oo qof baa ka shaqaysan jirtay tusaale ahaan midaan hadda noogu dhow oo xamar oo kaleete ummaddii ayada ahayd turki baa gacanta ku dhigtay dekedii ayroboorkii bay gacanta ku dhigtay wixii oo dhan ayadaa danaheeda ka fushata dhaqaalihii meeshaas ka soo baxana turkigu ayagaa qaat shidaalkana waa maqlaynay in yacni maaragtay boqolkii shan baad leedihiin la yiri sida asagoo tuugsanaya waddanka marka gumaysi buu ku jiraa iyo ixtilaal cusub ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu naga dulqaado qolo walba meeshaa danteeday ku wadataa kuwan qaqalweyaasha xukunka ah waade ayagu waxay rabaan in madaxweyne la yidhaahdo intaasunbay danaynayaan qoladan kaleetana si ay dadkan islaamiyiinta ah ula dagaalamaan ama ayagu danahooda ay ka fushaan qolo walba haddii danaheeda gaarka ahay ilaashanaysaa fariinta aan siinaya waxaa weeyaan horta ayagu dhinac bay u bateen nimankan qaqablayaasha dhinac bay u bateen laakiin fariintaydu waxay ku wajahan tahay ummadda soomaaliyeed oo dhallinyarada leh oo aqoon-yahanada leh oo macalimiinta leh maanta waddanka halgan baa ka socda mid diineed baa weliba ka socda biidnillaahi ilbaarina waxaan rajaynaynaa inaan ku xorowno oo ilaahay gaalada nooga dulqaado waxaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed oo maskaxda fayow oo qalbigooda fayow yahay oo aan dhibanin oo qasbatulfitrigu uusan ku dhicin inay halgankaas ka qayb qaataan diiniga oo waddanka dib loogu xoraynhayo gaalada waxaan kusoo gebagabaynahayaa ummadda soomaaliyeed inay israacdo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebi maxamed ay ku midowdo ayadaasaa horumar lagu gaari karaa fi dunyaa wal aakhira wax kaleeto oo intaas dhaafsiisan lama helahayo adduunya aakharaba taasaa lagu liibaanahayaa waa maasantahay walaalka magaciigu waa qaleey walaal wax xornimo oo hadda arkayn aniga ma jiro lix iyo labaatanka juuni bay u dabaaldegaan warbaahintan ka maqlay wax xornimo ma jiro wad aragtay kenya dhinacay ka goostay wadankaana etoobiya wadanka dhinaca uu ka goostay faransiiska waxaad arkaysaa jabuuti dhinacaba ay ka maamulayaan walaal wax xornimo la yiraahdo meesha aniga aan arkeen maba jira bo xornimo maba jiraan dheh karaa sababta ah wadankan weli ciidamada shishe ee wadankan jooga wax xornimo aniga maba arkeen ma garat nimankan dabadhalifiyaasha ah dadka been bay u sheegaan wax xornimo ma jirto jubbaland waad arkaysaa dowlad kale xiriir la yeelatay puntland waad arkaysaa dowlad kale xiriir la yeelatay federaalka waa arkaysaa dowlad kale xiriir la yeelatay markaas walaal taas waxaan leeyahay wax xornimo wadankan ka jirta ma jirtaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan baaq u jeedinayaa meel walba ay joogaan inay u kacaan diinta alle ay difaacaan wiilasha soomaaliyeed oo baddan ku dhammaanayso waxaan leeyahay wadankiina inaad dib u maalgashataan waad aragteen waad maqasheen waanad aragteen ciidamada shisheeye wadankeena inay joogaan oo afrikaan ah inagana wadankiina aad ka tagtaan oo badda a ku dhammaataan taas ayaa dhib weyn ah wadankiina inaad maalgashataan oo wax ka samaysataan dhaqaalo taasaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walba aad joogtaan waad arkaysaa maneena xasan sheekh waad dala socotaan wadankeena dowlad badan ayuu gacanta u geliyey haddana wuxuu sii doonaya waxay sii dhiman inuu wadanka dowlad badan gacanta u geliyo taas laakiin insha allah waxaa ka hor istaagay mujaahidiinta xarakada al-shabaab mujaahidiina taas ka hor istaagtay wiilal mujaahidiin ayaa wadanka jooga wiilasha mujaahidiinta wadanka inay xoreeyaan taas aan ku sugeynaa raayadda islaamka in wadanka dhammaan walaa roma walaa washington raayadda tawxiidka in laga suro taas ayaan rajeynaynaa haween iyo maalin midaas waan kuriyoonaynaa waana ku fikirnaa niidaana way ku jirtaa taasaan leeyahay waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah anigu ah uma ayman eena su-aasha maanta haddayna isweydiino xornimo ma jirtaa dalka haa ama maya maya xornimo ma jirto waayo dalkii waa la kala qaybsaday maanta waxa maanta dalka kala qaybsaday oo kheyraadkeena boowaayo waa reer galbeed gaal gurgurti uu u weyn yahay waa maanta asigaaba islaan la qabo oo kaloo la biilaya sababtoo ah maanta waxa asiga shaqsi ama amar uu bixin karo ma jirto waa waxa asiga daroor kara ama amraya meesha xornimo ma taala ayaan leenahay xornimo waxay taalaa inta ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa iyo sunnadiisa iyo raayadda ay ka taagan tahay oo wiilasha yaryar oo qoryaha haystaan ilaahay subxaana watacaala hanoo barakeeya intaas ayaa xornimo jirto xornimo wax la dhah ma jirto maanta dalka waa la kala qaybsaday ee waa u jeedaan maanta inta meeloo loo kala go-ay somalilan jubbaland federaal puntland dhammaan la kala qaqaybiyey gaalada reer galbeedkan isu wan yahay maraykanka maanta wax xornimo la dhahayan oo wadanka ka jirto ma jirto ilaahi subxana watacaala in wiilashaas oo mujaahidiinta ah qoryaha yaryar haysta ilaahi hanoo barakeeya amsaashoodna ilaahi hanoo badiyo dhammaantoodna waxaan leenahay ilaahi cizi iyo sharaf ha siiyo waayo maanta inta yaroo anaga aan joogno nimco iyo waxaan ku jirnaa iyo amni iyo xornimo maanta inta gaalada haysatan xornimo caalamkaaba loogu jeedaa inay jirin dadka caalamku way arkayaan xornimo inay jirinoo qofka gurigiisa la baadilayo la dumanahaayo xoolihiisa la dhacahaayo gaalada silacsanayso maanta meeshaas maa xornimo taala halis weydiiyo tikadii iyo kheyraadkii maanta la booway meesha xornimo ma taalo kheyraadkii waa la booway gaalo dhammaanteeda waxay usoo shirkooday inay anaga kheyraadkeena boowaan ama baddeena ama dhulkeena laga iibsado shan kun oo dad oo tikada u shaqo tegaysa oo shaqaale oo soomaaliyeed oo xoogsata ah maantana turkiya uu shaqo tegaya ma tahay meel maanta xornimo taalo xornimo ma taalo dhammaan waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala wiilashaas hanoo barakeeyo sababtoo ah meesha wax maanta yaalo inta yaroo ilaahay subxaana watacaala u naxariisto mujaahidiinta qoryaha wiilasha yaryar ku haysta ma ogi inta kale wax xornimo taalo ma jirto ummadda soomaaliyeed dhammaan waxaan leenahay oon halkan aan fariin aan ugu dirayaa horta waxaas ilmaha yaryar hway way ku hurdaan laakin dadku waweyn way kusoo kacaan sababtoo ah waxaan u dhahay maamahdasay dadku waweyn wax lagu seexinaya waa waxaasay wax maanta xornimo taalo ma jirto xornimona waxay ku jirtaa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sal lla aley wasalam in lagu dhaqmo oona way ogyihiin maanta nin walba wuxuu dhahayaa marka ragga dadka muqdisho la dhibaateeya muslimiinta ay dhahayaan annaga dan nagama lehdiine nageeya ee jilib iyo jamaamo mar walba ay soo dhahayaan sababtoo ah waxay ogyihiin meesha xornimo inay taalo xornimona waxay ku jirtaa in la qaato kitaabka lagu dhaqmo wax kaloo xornimo laga helaya ma jirta dhammaan waxaan leenahay haloo istaago kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala alay wasalam jihaadka waxaa ku jira xornimo iyo istiqaar iyo amni iyo kala dambeyn iyo nidaam waxay ku jirtaa jihaadka loo istaago hadday jihaadka u istaageen dulligaas weligiin waa ku jiraysiin beentaas korna laga wahaayana mar walba nila sheegayeen waxba kama jiraan xornimona ma jirto ma jirto ma jirto ayaan leenahay waxaa kalean kusoo gabagabeynaya qaa'inkii gurgurta waxaan leenahay qaa'inkii gurgurta oo kharashkii ka go-oo qabuurihii ku yaacay qalbigaaga geli khayraadkii islaamka qayb inaad qaadan doono qoortaada la jari doono insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku dhowey idaacadda islaamiga alfurqaan anigoo ah madiine camar maxamed xornimo waxaa la dhahay maanta waddanka laguma sheegi karo sababtoo ah waa waddan qayb qayb loo qaybiyey waa waddan khayraadkiisa la qaybsaday waa dad ayaga dhan la dooriyey xornimo waxaa la dhahana maanta waddanka laguma sheegi karo dadka ku sheegayana waa dad aan damiiro lahayn waa waddan isoo dhan la qaybiyey qayb kenya qaadatay qayb etoobiya qaadatay khayraadkiisa xataa maanta waxa noo haray ma jirto waddan xur ah maanta ma jiro sadar muuq su-aal ka marna alle soomaali dhan way u jeedaa waddanka inuusan xor ahayn dadkan damiirka la ayagana oo doors oo la dooriyana waxaan leeyahay ilaahay naguma daro waddankeenan xur ma ahan insha allah xurnimadan wuu heli doonaa toos ayuu u heli doonaa xurnimo waxaa haysta maanta intay ka taagan tahay raayadda tawxiidka xur meel kaloo xur ah ma jirto ilaa markii laga soo reebo inta ay ka taagan tahay raayadda tawxiidka mooyaane insha allah raayadda tawxiidka dhammaan markii laga wada taago ayay xornimada dhabtaa imaan doontaa oo kitaabka allah subxaana watacaala lagu wada xukumo koomka oo idil xornimona waxay taallaa meelaha ay haysato xarakada mujaahidiinta al-shabaab walaayaadka ay xornimo taallaa marka waxaan leeyahay soomaali iyo muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay kitaabka allah subxaana watacaala garab istaaga si aan xornimo u helno xornimo waxaan helaynaa kitaabka allah subxaana watacaala markii nalagu xukumo waxaan leeyahay kitaabka allah subxaana watacaala si noola xukumi lahaa falkeeda gala mujaahidiinta garab istaaga hiil iyo hoos siiya waxaan leeyahay jihaadka camira waxaan leeyahay xornimo markaas ayaan si toos ah u helayna allah subxaana watacaala ayaan garabkeen ah xornimona waan heli doonaa insha allah biidin illaah halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya waad mahadsan tihiin kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasheena oo aragtidooda ka soo dhiibtay mowduuca toddobaadkan gabagabada barnaamijka diiradda jimcaha ayaan ku dhownahay su-aasha dhankaada ugu dambaysa cabdulaahi xaaji waxaad sheegtay in dalka xur ahayn tafaasiil badanna waad ka bixisay taasi aragtidaada sidee baa xorriyada lagu heli karaa way sahlan tahay waana dhib badan tahay fikir ahaan iyo aqli ahaan way sahlan tahay laakiin ficil ahaan marka la yidhaahdo way dhib badan tahay fikir ahaan iyo aqli ahaan marka la yidhaahdo waa qofka soomaaliga ah inuu fahmo qofka kaleoo soomaaliga ah inuu yahay walaalkiis qof kaleoo walaalkiis oo soomaaliya oo muslim uu yahay horta inuu fahmo taas waa midda koowaad oo qofka u ogaadaa sharaftiisa iyo cisi macnaha sharafkiisa horta qofku inuu ogaadaa sharafkayga muxuu yahay aniga soomaaliyaan ahay dhulkaan ilaaha ugu abuuray halkaanaan deganahay waa inaan dhulkayga ugu noolaadaa sida aniga aan rabo oo xorriyadeeda ku jirto taas waa midda guud waay ficil ahaan marka la yidhaahdo oo ficil loo bedelo ma dhib ma dhib yaraa sababtoo ah kumanaan kun oo soomaali ah oo qasaasiin ah oo diyaasbara ah oo madax sheegane oo kooxeedya leh oo ganacsato leh oo waddanka jooga ayaa saa hadda ay tahay ku caanamaala ku faa'iida oo saan ganacsi ku sameeya oo saa hadda ay tahay ay ugu kala kacdaaba marka dadaa meeshaan lacag geliyey waxaanay ku abuurteen shabaqay ku daadiyeen waxaasoo dhan in la xaaqay u baahan taha marka marka in la xaaqaa ma sahlanaanayso laakiin dadku hadday isu aaminaan oo ayaga ay is aaminaan soomaali ahaantooda inaysan qof bannaanka ugu yimid qayr u keenaynin oo ayaga diintooda iyo dadnimadooda iyo xataa wadaniyadooda qoomi qoomi ahaan xataa isu aaminaan xataa qoomiyadooda soomaalida aaminaan xataa way ka mira dhali karaan laakiin ma sahlanaa doonto soomaalidu intii muslim waxay ku mudumi karaan muslimnimada laakiin asal waxaa ku wada filan oo cadaalad ahaan iyo maxaa la yidhaha midnimada qof kastaa xaqiisa ku helaa waa islaamnimada qof kasta inuu yidhahdo okay midna isku midna ha isku dayin inaad macnaha tidhaahdo muslim aan anigu ahay oo macnaha diin islaamka masab sheegatid wax kastoo hor jeeda aad samaysid cadaalada ka raadsid waa waxaan waa waxaan isyeelaynin haddaad tidhaha anoo koonfur u socdaa haddana waqooyi aadaa xoogaa arrintaas aqliyan ma shaqaynayso marka muslimnimada ka rur sheegaan dib ha isugu noqdaan wixii ayaga ka saxan way way saxmayaan way saxmaysaa islaamnimada muslimnimada ku saxmi karaan diin islaamka inay rur sheegaan laakiin munaafiqnimo sida hadda ay tahay haddii lagu sii wado ma iska dhaaf ayaga iska dhaaf ayaga iska dhaaf genereeshka saddexaad afraad hataa ma- ma- ma- waxba ka keeni maayo sababtoo hadda waxaan ognahay dadka soomaali siyaasadda soomaalida dadka hadda horbooda ninka u yar konton sano u jiraa okay wuxuu noolaa karaa maxay tahay oo toban sano labaatan sano ka bacdiya haddana wuxuu sii abuuraa oo kus- uu sii shidaa dab uu sii shidaa iyo munaafiqnimo isagoo munaafiqnimo ku dhimanaa munaafiqiin badanna wuu samaynayaa kuwa oo dhanna saasay noqonayaa xaaraan kusoo xaaraan iyo munaafiqnimo kusoo kori uu kusoo koriyay waayahay ugu dambayntii cabdulaahi faarax kufridiin waxaad u soo jeedinaysaa ummadda soomaaliyeed eena dhegaysanaysa ummadda soomaaliyeed waxaan waxaan adeer u soo jeedinayaa war ummad yahay wuxuu yidhi waagii waagii eh, eh, jabuuti aanu calanka ser- sur- la surayay oo jabuuti rabna inaan faransiiska ka saarno calan kale calan eh, tawxiidna ma anaansidan laakiin annagu waxaanu xornimo u naqaanay markaas inaan inaan eh, shisheeyaha ka bixinno faransiiska markii aanu laga saarayay baa suugaan eh, lagu geedigelinayay halgankii jabuuti lagu xereynaya waxaa ku jidhay maantaa jabuutai maantaa jabuutai arrinkiinu joogaa maantaa jabuutai janno iyo naar midkaa jeceshihiin gala arrinkiinu joogaa maantaa jabuutai baa la dhihi jiray marka waxaan leeyahay maantaa soomaaliyay arrinkeennu joogaa janno iyo naar midkaa jeceshihiin gala maanta soomaaliyay janniya naar midkaa jeceshiin gala arrinkeennu jooga soomaali warkeediyo kooban adeer intaasaan odhanaya ama aan isxorayno oo dagaalanno oo xorriyo helno oo ummadda iyo ummadnimada iyadii soo ceshanno iyo sharaftayadii oo oo aan adduunna faa'iidno aakhirana faa'iidno ama adduunkana aan baaba'no gun noqonno aakhirana aan naar galno intaasaa isku kaaya agyaale soomaaliye waxa weeye idinkaa idiin taal wixii intaa ka badan waa hagaag waa ay mahadsan yihiin martida barnaamijka diradda jimcaha ee toddobaadkan kuwaas oo kala ahaa cabdulaahi xaaji iyo cabdulaahi faarax kufridiid labadoodaba waxa ayna la falanqeeyeen oo wakhtigooda ay noogu hureen mowduuca ku saabsan waxaa loogu yeero maalmaha toddobaadka xorriyadda soomaaliya oo ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada u dabaaldegayaan
حلت البايسين زمجيري رعود أنت يا أحلى نشيد guud ahaanna intaas waxaa inooga eg diiradda jimcaha soo saarista barnaamijka waxaa gacan iga siiyey oo igala qayb qaatay wariyaasheena maxamed qaasim iyo maxamed sheeqa cawil cabdullaahina waxa uu lahaa farsamada hagaajinta iyo isku dabaridda codadka diiradda jimcaha dhammaanteenaba waxaan idin leenahay sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
الصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن